walaalayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan barnaamijka idinku hayaa sheeko xiise leh oo ku saabsan farriin qoraal ah oo xagga taleefanka ah oo si qaldan ugu dhacda wiil dhallinyaro ah oo aasaas u noqotay caado dhaqameed cajiibah oo hadda maraaya sagaal sannadood waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa codadka fanaaniinta faadimo cabdulaahi kaahib maandeeq axmed cali cigaal iyo allah u naxariistee faysal cumar oo aan ku soo xirayo waraysi dheer oo aan dhowrkii toddobaadee lasoo dhaafay idinku maqashiiyey barnaamijkan cawayska washington oo aan la yeeshay wariyaha dhinaca kale marka laga fiiriyana fanaanka ah ee maxamed aweys mudday boqorka bartamaha waa caawaye cawayska washington farriin qoraal ah oo xagga taleefanka ah oo si qaldan ugu dhacday wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo toban jir ah ayaa waxay aasaas u noqotay caado dhaqameed cajiib ah oo ku lamaan caado dhaqameedka tanksgifinka ee dalkan maraykanka laga xuso sannad kasta khamiista ugu dambaysa bisha nofembar oo ku beegnayd khamiistii aanu soo dhaafnay waxaa stuudiyaha igu weheliya cabdixakiin maxamuud shirwac waayo cabdixakiin ku soo dhowow mar kale barnaamijka cawayska washington barnaamijkaagii barnaamijkeennii barnaamijkii dadweynaha dalkan maraykanka waxaa loo dabaaldegaya maalinta la yidhaahdo mahadnaqa ama tanksgifinka oo wadankan aada caan uga ah waa maalin dadku ay isbooqdaan ehelada dalkan maraykanka oo waa maalin aada loo safro laakiin waxaa jira sheekooyin ku xiriira maalintan tanksgifinka ah sida sheekadan aad noo hayso maanta kama hordhacaya adaa noo bilaabaya aad yaad wagaag cashay sida aad tilmaantay waa maalin inta badan caado ah oo mid ka mida waxyaabaha ay aadka u xusaan waddankan maraykanku islamarkaana si weyn ay dadweynuhu isu booqdaan cunto wada cunaan isku imaadaan waad ka dareemaysaba magaalada markaad u baxdo wadanka guud ahaanba gobolada kala duwan degmooyinkooda iyo magaalooyinkooda waxaa la yaqaanaa ciidda mahadnaqaa loo yaqaanaa waxaa inta badan nimcooyinku ilaahay siiyey iyo weliba nabadda iyo wanaagga haystaan bay dadku ka mahadnaqaan waxaa caashaay dhaqana in la cuno shimbirka weyne turkiga la yidhaaho hadda waddankii turkiga maaha
waa shimbirkan ma aqaano soomaliya wax looga yaqaano waa digiiran ma la dhihi jirata digiiran weyn weeyaan markaa shimbirkaa weyn baa boolo boolona ma aha maraa waaxid kaasaa dhaqana markaa in la cuno inta badanna weliba guryaha lagu samaysto oo inta saliid lagu shiila ama iskala saara markaas abaalkiisa la mariyaa marka caadaday ka mid tahay in guryaha lagu samaysto qoysaskuna ay sarkaan waana isku safraan waxaa laga yaabaa dadka qaar qoyska xubno ka midoon ay arag sannado ama ay sanadkii horeba ugu dambeysay inay sanadka arkaan baa laga yaabaa waxaa kaloo la yidhahdaa cabdixakiin adaa ku watay sheekada kama hordhacayne waa maalinta ay cunada ugu badan cunaan reer maraykan aad iyo aad wax alla wixii la heli karaa la cunaa shimbirkaaba intuu leegaya aad ka aragtaa waxaa laga yaabaa qof dhan buu qaarkood leegayahay qofka kale barhkiisa markuu saa u istaago aad buu weyahay kaasaa la cunaa marka caashaay horta caadadaasaa tilmaantay ayaa jirta sheekada haddaynu usoo daadegnaa caashaay sheekadani waxay noqotay caadada dhaqanka ee maraykanka caado la mid ah oo dee muddada ay soo taxnayda dheer maaha ee tanksgifinku soo taxnaan laakiinse iyadu way ka da'yartahay uno sagaal sannadood waa sheeko un soo bilaabatay iyaduna xilli tanuu la xidhiidha haddana sagaal maraysa aad iyo aad muddo sagaal sanna ayay soo jirto way sagaal jirsatay hadda waayahay waxaanay la xidhiidhaa caada dhaqameedkan ay samaynayaan maalinta tanksgifinka marka sheekadu siday ku dhacday baa ayaa aad iyo aad cajiib oo ah oo waxaan laba filinba waxay yidhahdaan qaarkood ama dadkan maraykanku waxyaabo badan oo farxad leh amaba layaab leh waxay yimaadaan oy ka yimaadaan oo inta badan kaaga yimaadaan waxyaaba aanad filaynin ama aanad garanayn ama waxay yidhahdaan strangerska aad iyo aad ay kaaga yimaadaan dalkan maraykankana aad baaba looga jecel yahay arrimaha noocaas aad iyo aad marka haddaan sheekada ku soo daadego nuxur ahaan haweeney magaceeda la yidhaahdo winda denge oo ayaa sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waa gabadh weyn weeyaan oo ayaya ah marka iyadoo lagu jiro sanadkaasi markaa ay soo dhowdahay ciiddii mahadnaqa ama laydhaha tanksgifinku ayay fariin street u diray wiil ay ayay u tahay si ay isu arkaan ciiddaasi oo ay turkiga u wada cunaan oo ay si wanaagsan isugu yimaadaan oo wada farxaan fariin bay diraysay fariin bay telefoonka ka diraysay wiilkeeda u diraysa iyada u tahay wiilka ayaday u tahay si ay ugu- ay ugu casuntay turkiga ugu samaysay guriga ugu wada tiraan cunaan halkaanan ku casumannahay marna waxay Waa turkaaga waa gartay.
diyaarsa u tidhaahdo fariintii baa cashaay eh, marna nasiib wanaag marna nasiib daraa la odhan karaa ayaa waxay ku dhacday qof bay si qaldan ugu dhacday wuxuu noqday qofkii wiil dhallinyaro ah oo isagu laftarkiisu aan saa weynin oo toddobiyo toban jir ah oo la yidhaha jamaal hinton sheekadan oo ka dhacday magaalada Phoenix ee gobolka Arizona markii fariintu u dhacday haddaba halkaasay sheekadu ka bilaabmaysaa uu soo jawaabay wuxuu yidhi meehii wiilkeeda iyada wahay waad igu soo way igu qaldantay soo qaldantay Ay.
iyadiina markaasi ay u sharaxday inay qaldantay waxay dirtay inay nambarkaasi ka qaldamay iyo sawirkeedii wixii oo dhan Een, kadibna isna la kabtama wuxuu ku yidhi dee ayadiiba waad noqon kartaa anigoo inaan yar baanahay oo dugsiga sare ku jira Een, iyadana waxay tiri dee tangiskifirkaasu maan samaynaye dee waa adiga laftirkaaga waad casuuman tahay waa gartay marka way ku casuuntay isna kamuu beerdarayn ama kamuu de waa ina yaroo iskuulka ku jira markaasi uu ka faa'iidaysto wuxuu tegey maxaan ku idhaahdaa inuu casuumaddii ka qayb galo suuraddii sida qal- qaladkaa ugu soo sida dhacday qaladkaa ugu dhacday soo doonatay iyadule isagu muu doonane faamilkii wuu tegey casuumaddii buu kala qayb galay een, waxaa la wada cunay turkigii sanadka laba kun iyo lix iyo toban sidii baa lagu dabaaldegay haddaba caashaay sheekadii waxay noqotay halkiin kumay joogsan laba kun iyo lix iyo toban sanad kasta marka xuskaa la qabanayo een, ninkaa jamaal iyo gabadha wenda iyo labada qoy- iyo qoyskeeda ayuu yimaadaa inanku wuu ku- wuu kula dabaaldegaa cuntadaasuu la cunaa lama iloobo mana baajiyaan marka wuxuu noqday macmiil maalinta thanksgiving-ka ah ay cunadiisa iyo sheekadiisa ay ku diyaarsan tahay meel aad iyo aad marka laba isyiqaanay maaha laba qoys wax isku ah maaha En, eh, keliyata sanadkii ayaa isu keenta maalintaas waxay isla garteen maadaama isna ina yaroo dhallinyaraa yahay oo iskuulka ku jiray iyaduna ay tahay gabadha iyada ah in en, qoysku maalinta ay dabaaldegayaan qoyskeeda ay- ay- ay cuntada cunayaan inuu yimaado sidii buu ugu yimanaya markaas sagaal sanado hadda waa sanadkii sagaalaad Wow.
En, marka arrinka cajiibka waxa weeyaan siduu sidaa ugu soo waday horta labadoodiba caan bay noqdeen oo maxaa aan ka dhigay oo haddiiba sheekada ay ku ekayd een, fariin qaldantay oo wiil yar ku qaldantay iyo qoys maxaa aan ka dhigay caannimada xagee ka soo gashay sheekadii markay socotay muddo een, eh, shan sannadood iyo wax la jira ay soo socotay muddo soo socotay ayay de warbaahinta maraykanka waa taqaanaa warbaahinta bulshada ay soo gashay een, iyagoo isku mahadnaqaya social media kadibna warbaahintii bay soo jiidatay maantada aynu arkayna warbaahinta maraykanku een, qaar badan oo ka mid ah ka warramaya qaarkoodna ay wax ka qorayaan een, caadadaasi soo socotay ee tangisgifinka la xidhiidha Een, waa la waraystay labadoodii isagii wuu warramayaa siday ku timi iyada waa ku warramaysaa siday ku wadeen Een, eh, laba wax baa markaa ka soo baxay Een, mid waa mide een, in muddadaasi een, labadooda ay iyagu- labadii qoysba ay magaranaysaa saa iskugu xidhnaadaan iyo sida oo kale een, haweeneydii inay bilowday iyada- iyada laftarkeedu ganacsi Een, eh, waxaa la yidhahdaa r b n b ga ama guryahan inta la qalabeeyo wax walba la dhigo ee goglan ee inta online-ka laga karaysto saacada maalmaha kooban iyo weliba wixii la jira la dego marka waxay diyaarisay gurigeeda intay meelo ka mid a ay qalabaysay ayay diyaarisay r b n b gaasi online-kay gelisay Een, marka dadka tangisgifinka iyaga laftirkoodu fasaxa soo baxaya ayaaba caan buu noqdo karaysanaya oo marka guriga la karaysanaya waa kii lagu bilaabay miya thanksgiving iyada gabadhii haa gurigeedii qaybo ka mid a iyo guryo kale ayay diyaarisay marka halkaasi waxay uga faa'iidaysteen ganacsi bay uga faa'iidaysteen Een, isla markaana een, eh, dadweynihii maadaama labadoodii ay ku barteen wanaaggaasi ay isku barteen iyo weliba in ay maalintaasi uun cuntada la isugu yimaado Een, eh, waxay noqdeen inay aad dadku uga falceliyaan imarka warbaahinta kala duwan tusaale ahaan oo kale boggan twitterka la yidhaahdo ama marka hore X- exka la yidhahdo marka hore twitterka la odhanayo oo kale dadweynuhu dareenkooda aad ilaa shalay toole ilaa maanta ugu muujinayeen oo ugaga hadlayeen tusaale ahaan maxay leeyihiin tusaale ahaan haddaynu soo qaadano een, eh, gabadh baa waxay leedahay iyadu waayo ay ilmi iigu soo taagan tahay macnaa markii sheekadoodii akhriday iyo weliba sida wax u eegeen ama wax u dhaceen nin kale wuxuu leeyahay een, maxaan ku idhaha wadnahaygu wuxuu dareemayaa wanaag badan een, waxaanay u muuqataa inaan waxaan caadi aanan u arki jirin waxyaabaa dee normalka ah ama caadiga aan arki jiray wax ka duwan inaan arkayo naftayda arkayso macnaha uu la yaaban yahay labada qof waxyaabaha aadka uga yaabinaya waxaa ka mid a qof aan aanad aqoonin oo fariinkaaga qaldantay sida lagu aamini karo oo haddana xiriirka noocaasa uga dhalan karo aad iyo sagaal aad sano soo jira iyadoo naxariis bay dareentay waxay tiri wiilkaagun buu la mid yahay eeyada wahayde yaan cuntada ka qadin marka cashayaynaan iloobin sheekadii waxay sagaalkaa sannadood soo socoto sideeddii sannadood oo horeba isagaa guriga ku casuunaa oo tegayey qoyskeeda ayuu la cunayay oo la dabaaldegayey sanadkan iyadii baa markaa maxaan ku idhaahdaa een, safraysa oo isaga qoyskiisii iyo weliba xaafaddiisii kula dabaaldegaysa isagaa casuumadda la sanadkan cajiib wuxuu yidhi marka intaa hore o dhan haddaan soo wadnay iminkaani xaggaygaad imanaysaan uu qoray qoraal buu soo qoray isagaa markaa social media ku shaaciyey shalay toole egasku ku qoray ama bara- twitterka boggan hore loo odhan jiray warbaahinta maraykankuna way soo qaateen En marka wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay in winda ay u imanayso islamarkaana wuxuu sheegay inuu diyaariyey en, cunto wanaagsan iyo dad wanaagsan oo maxaan ku dhahdaa kala qayb gelaya waxaan u sheegay in uu diyaariyey xusuus sii jiraysa oo maxaan ku dhahdaa ay ku sii wadayaan ayuu boggaasi ku qoray markuu qoray warbaahintii soo qaadatay islamarkaana dadweynuhu ilaa hadda ay ka falcelinayaan marka maxaa laga yaabaa sheekadan mustaqbalka inay lugaha la sii gasho horta cashaay horta cashaay waddankan waa waddan dee saddex boqol iyo dheeraad milyan ay ku nool yihiin dhaqaalo fiican haystaa ilbaxa warbaahintii awood leedahay qofku hadduu magaciisu hal mar duulo uu caan noqdo waxay soomaalida oran jir way ugu jirtaa qofkaasi
weliba welibana sida loo sarraftana way yaqaana waaba kuwa hadda already ka faa'iidaysanaya guryahan waa kuwa guryaha magacoodii xoqanaya exactly aad iyo aad marka horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan dhiirigelinta dadka dhiirigelinayaan maalintan maadaama maalin wax la bixiyo ay tahay wax laysa siiyo islamarkaana wax lawada cuno laysku yimaado naxariistaa labada qof iyo weliba xidhiirkaa wanaagsan ee dee ay joogteeyeen ay sameeyeen in la dhiirigeliyey warbaahintiina dhiirigelisay islamarkaana ay warkii galeen iyagana caannimadooda mee beerdarayna waa kuwa ka faa'iidaysanaya gabadha ay taa bilowday isaga laftarkiisu nin aada u weyn maaha oo de waa ninkaa toddobiyo toban jirka ahaa tanna sagaal sannadoodun dee marka loogu daro waa lix iyo labaatan jir waa dareemi kartaa nin lix iyo labaatan jir dee hadduunba noloshii u bilaabantay isagana saasoo caan ku noqday ay warbaahintii ku jiraan waxyaabaha markaa ay dadku inta badan ay ku dhiirigelinayaan waxa weeyaan inay wanaaggaasi dad badanna kaga daydaan islamarkaana la isku naxariisto wax laysa siiyo casho ayaanay loobina iyada laftarkeeda waxay warbaahintu qoraysaa in shirkadaasi airbn b oo kale iyadu tabarucaad ay sameynayso dhinaca cuntada ah oo la siinayo dad u baahan oo tusaale ahaan maraykanka ku nool oo ilaa soddomeeyo milyan ka badan inay gabadhaasi qayb ka mida marisay maadaama gabadhani ay dhaqankan wanaagsanba bilowday inay cunto bixiso islamarkaana nin dhalinyaro iskuulka ku jira ay caadadaasi muddada dheer ay gurigeeda ku casuumaysay inay haatanna dee kubaba aamineen oo yidhaahdeen ummaddaasi baahan cuntada donationka ama tabarucaadka la bixinayo way sii wadi kartaa marka hadda la aamin magac yeeshe iyagiina toodii ka faa'iidaystay caanna noqday magaca waddankan aad bay dadku maaragtay magacaasaa la raadiya sababtoo qofka hadduu mar magaciisii baxo wuxuu ka tallaabay wuxuu ka tallaabay khadkii khadkii fakriga aad iyo aad hala yaabin maalin dhow haddii aynu warbaahinta ka akhrino iyadoo lasoo eegay lacagta haystaan oo malaayiin lagu sheegayo ishaan ku haynaynaa barnaa waaxid aad baa mahadsanta cabdiraxmaan adiga
qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo qaadanayaa qayb yar oo ugu dambeysa oo ku saabsan waraysigii dheeraa ee aan toddobaadyadii lasoo dhaafay idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska washington waxaan markaa aan leeyahay fanaaniinta soomaaliyeed inay ku daysadaan ee hadda jira fanaaniintii hore oo waxay qaadayaan ay ka baaraantagaan hubsadaan hadday hees kale ay qaadayaan oo fanaan kale lahaana markay qaadayaan inay sheegaan ay yidhaahdaan fanaan hebel ama fanaanid hebel baa qaadi jiray hadday ay duubayaanna ay magaca ku qoraan fanaankii iyo fanaanadii qaadi jirtay oo si ay ixtiraam u yeeshaan taasina waxa weeyaan waa kaaga faa'iidaysanaya aad iyo aad aad iyo aad midda kale waxaa jirtay n n waxaan kusoo halqabsanayaa meesha ad leedahay fanaaniintan cusub ha ku daydaan fanaaniintii hore tusaale ahaan fanaaniintii hoblada waa beri fanka dhan ee soomaalida aasaaska u dhigay hadda ay soomaalidu sheegatoo dhan wuxuu ahaa fanaan waliba wuxuu lahaa cod u gaar ah kii xabeeble xabeebtiisa ku qurux badnaa kii codkiisa uu dhuuban yahay dhuubnaanta ku qurux badnaa kii codkiisa uu xoogan yahay mid waliba sidiisuu ku qurux badnaa laakiin fanaan cod xabeeble iyo macnaha fanaaniinta codadkooda ma raadid nin walba codkiisuu ku heesi jiray ilaahay cunaha uu siiyu ku heesi jiray hibo gaara u siiyey hibo gaara u siiyey tusaale markaan soo qaato hadda fanaanka allah u naxariistee faysal cumar mushtaag cajiib uu ahaa xabeeb qurux badan oo codkiisa oo gaar ah oo aysan qofna aysan qofna isku dayi karin inay ku qaaduu lahaa urdagamamalada markuu leeyahay codkiisa xabeebtiisu ku qurux badnaa ha waana tubanaya kabankiisana hataa wadi
jacaylgama guuro galiilyada jidhkaygana abwaan waaygugoosheordagamaamleda jacaylgama guuro galiliyada jidhkaygana abwan wahay gogooshe gayaankiisa u badan nin gaarkaa u geesmar haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaadshee gayaankiisa u badan hadaad garaasha leeda odaylama colaati amba kumahagu haajiyeni ambakumagu haajiyeni
marka marka fanaaniinta ma loo tababaray hobolada waa beri intaad og tahay in haa waa In qof tababar walba- walba qaada fanaanka horta taasi waa runta een, abwaanka keligiisa ayaa heesta wuxuu ku mashquulsanaa muddo bil ah Een, ah, ninka markaasi eh, loo dhiibaya xafidayana muddo bil ah way qaadanaysa laba bil kadib aa muusikadii iyo barnaamadii la geli jiray oo bis gitaarka ah oo felska leh oo organka leh oo fuyoliinka leh oo falaaska leh oo saksofonka leh oo foolida leh oo bongaa leh
cajiib cajiib cajiib haye hadda heesaha badanaa jira waxay u badan yihiin hal batoonaa la taabanaya halkaas batoon baa lagu heesaya asaa Eh, ma- isagaa- ma jiro baterigii ma jiro isagaa maanta organkii dhan.
ma jiro violinkii a marka waxa weeye hugunka badan hugunka tii hore hugunkooda ma badnayn waayo wa- waa leentaa meesha gelaysa violin baa gelaya foodidiiya gelaysa organkii baa gelaya baterigii baa dhacaya bongii baa gelaya bal wax yar Waa- iyadana ka waa- taabo adiga maandeeq iyo aqoontaad u leedahay daraan jiirinayda shalay jimicsanayda maantana kudabartoo danbaa kuula sheegtay iyo yaa ayadii axmaal cigaal Een, eh, idaaca macligaal waxaan kaloo xasuustaa heestii iyaduna ay ka qaadayeen awlaad jaceyl dhale udgoonkaa ku garataa salaad ubax salaad maxamud shardi iyo salaad derbi iyada qaadayen marbu damac ku qaada tii horaad sheegtay cawaysaa Ah.
daruura wanaduna ku deeqine duuduub wixii duub waxyimi hore daraad diiranayda shalay diricsanayda artana ku daabarto dunbaa ku sheegtee deeqareegaadana deebaa u yaale weli digashadaadii oo doordaabka caashaqa igu soo xasuuse ha igu daaline haygudaalini samire axmed heestaas heestaas ruwayday ma ruwaayaday ku jirtay mise heesaha gaargaarka loo qaadee munaasabadaha gaarkaa lagu sameeyey ku jirtay intaad aa heesaa gaarkay eed ha ruwaayad kuma jirin riwaayad kuma jirin warfudamac ku qaadaha cawaysaa daruuraha wanaduna ku deeqine duudub warfudamac ku qaadaha cawaysaa daruuraha wanaduna ku deeqine duudub waxiiode eldaran haluraro ladawabi kusida adanana kalkacalkuye isuuso dalxiistiyo dooqa israacshe ama waxaysu tiidaeldaran haluraro ladawabi kusida adanana kalkacalkuye isuuso dalxiistiyo dooqa israacshe ama wax laysu tiidaha
warkiyaan ku doortay siyaan ku mooday adoon diirnahaynin waa taadi diidi dalkiyaan ku doortay dugsiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diidii durdurkii markuu guray daaqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen dibnuqu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalinaysa miri durdurkii markuu guray daaqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen dibnuqu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalinaysa miri
aad baan kugu mahad celinayaa maxamed aweys mudday wakhtigaaga qaaliga ah ee aad siisay barnaamijkan caweyska washington iyo dhegaystayaasha ku xidhan iyo sidoo kale taariikhda faneed ee dhinacyada kala duwan taabanaysay ee aad la wadaagtay barnaamijkan caweyska washington guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta gardarro ee ay qaaddo codka hallaasiga leh ee faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq oo aan salaan qiimo badan iyo ducaba aan caawa halkan uga marinayo inta aan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh amaana allah anoo jooga gurigii gacan hooyaday adaa ila soo galay jacaylkee adaa ila soo galay jacaylkee kolkaan kaa gudoomay samii haddaad goysay nabadii moog tahay inaad iga gaardaran tahay kolkaan kaa gudoomay samii haddaad goysay nabadii moog tahay inaad iga gaardaran tahay aniga oo karadsaday garab wayse ha noqon aniga oo karadsaday garab wayse ha noqon aniga oo rag wuxuu galo iyo garaan wuxuu gudo aniga oon rag wuxuu galo iyo garaan wuxuu gudo anoo jooga gogoshii una sakaabsaday anoo jooga gogoshii una sakaabsaday adaa ila soo galay gadaade kolkaan kaa gudoomay samii haddaad goysay nabadii moog tahay inaad iga gaardaran tahay kolkaan kaa gudoomay samii haddaad goysay nabadii moog tahay